ciidamada mujaahidiinta waxay qarax la beegsadeen ciidamo ka baxay degmada bardaale kuna sii jeeday magaalada baydhabo qaraxan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay wadada xiriirisa deegaanka awdiinle iyo magaalada baydhabo dhimashada waa laba iyo toban askari uu ku jiro mid sargaal ah oo lagu magacaabo somow oo ahaa taliya ku-xigeenkii ciidamada daraawiishta ee degmada bardaale halka ay ku dhaawacmeen shan kale waxaa sidoo kale qaraxa lagu gubay gaari cabdibilo ah oo qori saarnaa saacadihii lasoo dhaafay howlgal ka dhacay gobolka bokool ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen saldhig ay ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa koonfur galbeed ku leeyihiin degmada xudur isla baay ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen xarada mukuundo ee magaalada baydhabo